xisbigaasi waxaa soo bandhigay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano soomaali ah oo qaarkood aad dadka soomaalidu ay u yaqaaniin haddaba kulankii lagaga dhawaaqay xisbigan cusub oo ka dhacay xaafadda wembley ee magaalada london ayaa dadkii goobjoogga ka ah waxaa ka mid ahaa liibaan daahir nuur oo ah arday wax ka barta jaamacadda london waxaanan liibaan weydiiyey bal dadkii ka soo qayb galay ee kulankii xisbigan cusub ee soomaaliga ah lagaga dhawaaqay
wallaahi shirka waxaa isku yimid soomaali aan tiradooda qiyaasayo siddeetan qofood waxaa meesha boardka fadhiyey meesha prime ministerkii hore cabdirasaaq xaaji xuseen iyo waxaa fadhiyey cusmaan kalluun waxaa fadhiyey jangili iyo ambasador maxamed shariif cabdi ismaaciil samatar ayaa shirka microfonka hayo dadka u yeera saadaadihina waa tahay marka ujeedada loo qabtay shirkaasi london ka dhacay maxay ahayd waxay ahayd in xisbi oo la yidhaahdo hiil qaran oo lagu magacaabo hiil qaran inay ugu dhawaaqaan magaalo london shirkan wuxuu daba socday shir ka dhacay sidii aan war ka ogaaday shir ka dhacay jabuuti december haddaan qaldanayn marka xisbi cusub bay ku dhawaaqeen dadkaasi london ku shiray baa tiri oo waxaa loo bixiyey hiil qaran hiil qaran ha ujeedadiisa maxaa lagu sheegay waa xisbi siyaasad ah oo ka damacsan in in soomaaliya in xisbigan oo xisbi siyaasad damacsan waayo oo laakiin sababta halkan ugu dhawaaqeen ee wadanka gudihiisa ugu dhawaaqi waayeen ma garanayo laakiin si ay siday sheegeen in maanta loogu dhawaaqi doono magaalada muqdisho hadduu ilah yaraado waa tahay marka dadka ka soo qayb galay meesha fadhiyey waa tiri ilaa sideetamey ay ahaayeen ilaa sideetameyan qiyaasayaa dadka kan magaca kule soomaalida oo aad tirisay ka sokow dad kale oo ka hadlay ma jireen iyagu maya dad kaloo ka hadla male dadkii meesha aan ku tiri hadda ayaa ka hadlay oo keliya dadka su-aale ayaa ayay weydiinayeen dad qaarkood special dumarka waxay codsadeen in ay su-aalahooda ay ku weydiiyaan microfonka qaataan ay waa lagu diido waxaa la yidhi warqad keliya waa inaan kusoo qataan su-aalihiina runtii way way ka caroodeen runtii ayagoo ah ka xun ayay su-aalo qaarkood miysa weydiin way way iskaga dhaqaaqeen waa tahay dadka fadhiyey ee magaca kule soomaalida waxaa ka mid ah baa tiri cabdirasaaq xaaji xuseen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya isagu muxuu ka yidhi markii uu ka hadlayey xisbigan iyo ujeedooyinkiisa iyo cabdirasaaq wuxuu ka sheekeeyey taariikhda wuxuu soo qaatay sayid maxamed cabdulla xasan ayuu ku dheeraaday sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu noo sheegay in uu uu taariikh weyn ku leeyahay in la xuso ay tahay sayid maxamed abdula xasan wuxuu soo qabtay waxaa ku xigoo yidhi s y l s y l waxay too yidhi dad isku tegay oo wax qabtay dadku waa lala yaaba u yidhi marka hadda maanta soomaali oo hadda qabiil u badatuu yidhi wuxuu qabiilkooda ku weynaada waxaa jeclaan lahoyd in laisku tago oo wax oo ay wada leeyihiin ay qabtaan oo wax ku qabsadaan wadankii laakiin wada dawlad oo banaan lagu soo dhistay iyo dawlad shisheeye wado ayaa mar walba aan maqlanaa marka xisbigan wuxuu noo tusayay cabdirasaaq xisbi isbedel keeni karo inuu yahay oo oo oo cabdirasaaq marka waxaan meesha ka dareennay oo cabdisamatar xataa meesha ka yidhi inuu dhuuxa xisbigan uu yahay dadka ka mid ah cabdirasaaq xaaji xuseen oo hadhowda talo iyo wixii qalad a la weydiin doono marka meesha lagama dhawaaqin xisbigan iyo cidda hogaamin doonta iyo cidda madax u noqon doonta iyo maya laguma dhawaaqin cidda madax u noqon doonta cidda gudoomi noqon laguma dhawaaqin laakiin dib bay ka ogaa laga soo sheegi doonaa say sheegeen laakiin waa iska caddahay dadkii meesha fadhiyey cidda madax u noqon doonto iyo cidda la filayo inay madax u noqon doonto iyo waa waa dad xisbi laga soo shaqeeyey madaxdiisa iyo just waxay u baahnaayeen keliya wax members wax member ka noqda keliya inay raadsadaan marka memberkii hadda ku mashquulsan yihiin inay meesha ka samaysaan dadka meesha fadhiyo xisbigan dadka ka gadayey ama barayey dumar ma ku jiray maya wax dumar kuma jirin waxa meesha fadhiya keliya waa rag siyaasiyiin ah oo wadanka madax kasoo noqda sida cabdirasaaq xaji xuseen ra-isul wasaarihii hore iyo ambasadora iyo da aqoon-yahanaa wax dumar ah meesha fadhiya ma jiro iyo cabdi ismaaciil samatar oo shirka daadihinaya gabar kamida ayaa tiri su-aalaha ay weydiisaan ka xasuustaa ay tiri dadka madaxda ka noqon doono oo xisbigan ma ma ma rag keliya ku ekaa doonaa mase dumar ayaa ku jiri doona runtii cabdi wuu ka jawaabay wuxuu yidhi waa ku jiri doonaa dumar laakiin hadda kuma magacaabin hadda meeshaan kama muuqdaan laakiin dumar way ku jiri doonaan hadduu ilah yidhahdo aad buu umahadsan yahay liibaan daahir nuur oo ah arday wax ka barta jaamacadda london oo iga warramayey kulan xalayto jimcihii lagaga dhawaaqay magaalada london xisbi siyaasi ah oo cusub oo ay soo bandhigeen siyaasiyiin iyo aqoon-yahana soomaali ah